wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo lagu xoojinayo wadashaqeynta u dhexeysa wasaaradaha kala duwan ee jubbaland kulanka waxaa ka qaybgalay wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya maamulkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan maanta taariikhdu tahay saddex labaatanka bisha toddobaad laba kun iyo shan labaatanka waxaa halkan nooga qabsoomay kulan muhiim ah oo ku aadan wada shaqeynta wasaaradaha iyo agaasimayaasha guud iyo dhammaanba shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda laakiin ku aadan wada shaqeynta say hay-adaha dowladda wada shaqeyn lahaayeen iyadoo oo ay ka yihiin hogaan farsamo ay ka yihiin agaasimayaasha guud marka waxaana kala soo qayb galay shaqaalo muhiim ah oo ka socda wasaaradaha kala duwan iyo agaasimayaasha qaar ka mid ah waxaana ku faraxsannahay inuu soconayo labada maalmood soo socda maanta iyo beri marka insha allahu waxaan rajaynaynaa in laga wada qayb qaato wada shaqayntuna sidii kulankan kan ka horeeyey aan ku sheegnay oo asagana ay kasoo qayb galeen dad kale in wada shaqayntu ay hagaagto oo ay waxyaalihii la soo jeediyey aan anaguna u bedelno wax shaqaynaya aan u bedelno annaga wasaaradda arrimaha guduhu waxay ka shaqaysaa badanaa arrimaha dowladnimada arrimaha khilaaf xalinta arrimaha isdhexgalka bulshada maamulada ayay ka shaqaysaa marka iyo dowladaha hoose waxaa kaloo ka shaqaysaa arrimaha diiwaangelinta madaniga ahee sida shahaadooyinka iyo dhimashooyinka shahaadooyinka dhalashada iyo shahaadooyinka dhimashooyinka iyo kuwa furooyinka iyo kuwa guurka oo dhaqan geli doono hadda laakiin si yar u socda marka waxaasoo dhan baa laga doodayay waxaan raje yaa laga doodi doona waxaan rajaynaynaa insha allahu inay wada shaqayn fiican ay sii kordh uu sii kordhiyo kulankan intuu socday kulanka ayaa waxaa la isdhaafsaday talooyin wax ku ool ah oo la xiriira sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka ka socda wasaaradaha iyada oo la isla gartay in la dhiso hanaan wada shaqayn oo joogto ah laguna saleeyo daahfurnaanta iyo isla xisaabtan